Ururka dhalinyarada is-xilqaan ee magaalada Beledweyne ayaa olole nadaafadeed ka sameeyay buuntada weyn ee ku taalla magaalada Beledweyne. Ujeedka ololaha nadaafadeed ayaa ahaa in lagu gubo qashinka hoos yaalla buuntada si aysan cudurro uga dhalanin. Guddoomiyaha ururka is-xilqaan ee magaalada Beledweyne Daadir Cali Yare iyo qaar ka mid ah dhalinyarada ururka is-xilqaan ayaa ka waramay ujeedka ololaha nadaafadeed ee ay sameeyeen.
marka hore ilaahay ayaa mahad iska leh maanta waa subaxnimo arbaco ah waxaan taagannahay buundo weyn buundadii magaalada beledweyne isku xiraysay afarta xaafadood gaar ahaan xaafadda xaafadda xaawataako iyo xaafadda buundoweyn isku xiraysay ayaa taagannahay sidaa ogtihiinba buundadan waa halbowlaha magaalada beledweyne isku xirta ilaa ay gobolada ilaa ay muqdishona isku sii xirto buundadan sidaa ognahayba waxaa waaye waa iska dayacan tahay waxaa la dhihi karaa buundadan waa buundo agoomowday oo dad lahayn ayaa la dhihi karaa maadaama saan ay u taallo oo saan lagu fiirsanayay qashinkii ayaa ka tiro batay buundadii naftirkeeda waxaa waaye xoogaa carro iyo daxal iyo walxaa saaran marka insha allahu tacaala saaka ilaahay ayaana garadsiiyey inaa annaga imaano anigoo ah afhayeenka ururka dhalinyarada iyo horumarinta isxilqaan axmed maxamed yuusuf axmed naaji dhadaambi waxaanu marka hore u mahadcelinaya ilaahi subxaana watacaala inoo ogolaaday inaan saakay oloolo nadaafadeed ka sameyna buundada weyn ee xaafadda oktoobar ama buunda weyn ee dolba sida u taqaano marka waxaan nagu dhaliyey in qashinkii magaalada oo dhan halkaas lagu soo rido lagusoolayskaga soo dheereeyo haddii ahaa lahayd farmashayaalka iyo haddii ay ahaa lahayd maxaa la lahaa maqaayadaha iyo marka insha allah saakaana ka bilownay waxaan marka labaadna u mahad celinayaa raadiyo beerula ayadana ina garab taagan mar walba inay micnaha hoolahan qabanno nagala qayb qaadato dadkana wacyigelinta dhinaceeda nogala samayso
anigoo ah howlwadeenka ururka dhallinyarada ee salqaan ee magaalada beledweyne cabdulaahi cabdilli cusuf cabdulaahi yare waxaan halkaan ugu mahad celinayaa marka horeeto idaacadda beerulla ee mar walbana garab taagan mar walbana howl qabanayno u taagan inay nala shaqayso aan mahad celinayo aad iyo aad umahadsantiin ayaan leeyahay tan kaleeta markaan usoo laabto xagga shaqada maanta waxaan taagannahay buundadii weyneed ee magaalada beledweyne buundaweyn waxaana ka haynaa howlo nadaafadeed ayaantan waxaa dadka qash waxaa ganacsatada magaalada beledweyne kuwana ha noqoto kuwa raqaamanka bacadlayaasha bagaashka waxaasoo dhanaan waxaa isaga waday qashin markaasa waxay noqotay gudaafada ayada dhammeed marka saaka waxaan usoo baxnay inaan nadaafino oon qashinkaas ka qaadno oon baawar ku qaadno duulaa yiraahda marka insha allah ilaahina waa inuu dhameeyey ololaha nadaafadeed ayaa loogu talagalay in looga hortago cudurrada ka dilaaca nadaafad xumada iyo in lagu soo celiyo bilicda magaalada